waxaan jeclaan lahaa inaan fursadan uga faa'iidaysto waxaad ogtihiin magaalada kismaayo beryahan hawlaha ka socday hawlihiina meel fiican ayaa hadda marayaan waxaan aada usoo dhaweyneynaa isbedelka ka jira halkaas ururkii caloosho dushaqeystayaasha ee gacanta ku haya magaalada ay magaalada gacantooda ka baxday dowlad ahaan aada ayaan usoo dhaweyneynaa waxaan ugu baaqeynaa in loo dhaqaaqo dhinaca nabadda isku duubnida iyo midnimada ummadda soomaaliyeed deegaamadaasna laga sameeyo nidaamyo wanaagsan oo horumar leh kana duwan wixii hore uga jiri jiray aada baa umahadsanti waxaad sheegtay in isbedel uu ka jiro magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose isbedelkaasi gacan intee leeg ay dowladda kumeel gaarka ka leedahay maxaase dowladda kumeel gaarka soo dhaweyntaasi keenay
waxaan rabaa inaan hadda kuu sheego waxyaabaha waxyaaba badan dib baa laga lagaga wada hadli doonaa laakiin hadda waxaan keliya doonaya inaan hadalkayga kusoo koobo inaan soo dhaweeyo uguna bogaadino rajaynana in isbedello wanaagsan oo horumar leh kana duwan wixii hore uga jiri jiray ay halkaa ka jiri doonaan dadka deegaanka deegaanada ku nool ee soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan horumarkaas wanaagsan ee la gaaday aada ayaa umahadsantihi waata waxay ila tahay kooxda aada sheegaysid in ay kala wareegeen gacantii kooxda hore weysay magaalada iyo aada soo dhaweyneysaan haatan waxaan soo dhaweyneynaa isbedelka ka dhacay magaalada kismaayo aad baan usoo dhaweyneynaa waxaana rajeyneynaa in horumar dhinaca nabadda iyo isku duubnida iyo qarannimada soomaaliyeed hore loo qaadi doono aad ba umahadsantied mar labaad